Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadda gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz saacadda geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee radio ergo o r g.
salaan iyo sacbo furan kusoo dhowaada saaxiibadana dhegaysanayo waa saddex iyo tobanka bisha koowaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada barnaamijka madadaalada ergo oo maanta qodobada aan idinkugu haya ay ka mid noqon doonaan waraysi ku saabsan isbeddelka dhaqanka ee ku dhacay guurka haasaawaha iyo weliba doonista gabdhaha waxaad sidoo kale maqli doontaan xeer dhaqanka soomaalida ee aan qornayn iyo sida bulshadu ay ugu dhaqanto iyo weliba sida ay khilaafaadka iyo waxyaabaha kale ee jira ay ugu xaliyaan sheekada lama huraan ayaan idiin hayaa oo maanta xiise gaara xambaarsan qaar ka mida dhegaystayaasha oo fariimo noo soo diray kama marna heesaha aan idinkugu talagalay barnaamijka madadaalada ergo balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo leylo cabdi maxamed
caruurta ka yar shanta sano ee ku jira xeryaha lagu barakacay ee magaalada ceel barde ayaa lasoo sheegayaa inay hayso nafaqadaro sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed agaasimaha wasaaradda isxaaq maxamuud mursal oo waraysi siiyey raadiyo ergo ayaa sheegay in nafaqadarradu aysan ku koobnayn oo keli ah dadka barakacay balse dadka kale ee deegaanka ay hayso maadaama saameyntii abaarta ay weli jirto nafaqadarrada ayaa ka dhalatay cunayari haysata dadka barakacay iyo kuwa kale wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka hirshabeelle ayaa sheegtay in cudurka jadeecada ee ku dhaca xoolaha uu ka jiro deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dhakhtar abshir maxamuud axmed oo ah agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in tan iyo bishii diseembar ee sanadkii hore la arkayay cudurkan oo xoolaha haya sababta keenta ayuu sheegay in gendi badan oo ka kacay gobolka uu xoolaha cunayo dhakhtar abshir ayaa sheegay in tuulooyin dhowr ah oo uu booqday uu ku soo arkay ari badan oo buka isaga oo sheegay inuu socdo tallaal looga hortegayo inuu sii faafo cudurkan beeraleyda degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in dhowr sano kadib ay goosteen dalagyadii ugu badnaa afmadow ayaa ka mid ahayd meelaha ay sida aadka ah u saameeyeen abaaraha oo ka dhashay roob yaraanta raashinka soo go-ay waxaa ka mid ah geleyda iyo digirta oo inta badan ay ku nool yihiin dadka danyarta ah waxaa raqiisay qiimaha lagu kala iibsado dalagyada beeraha ka soo baxa guddoomiyaha beeraleyda degmada afmadow raage xasan oo ka mid ah beeraleyda lana hadlay raadiyo ergo ayaa sheegay in inta badan dalagyada digirta geleyda iyo khudaarta ay ka iibsanayaan suuqa degmada afmadow balse dalagga sisinta ay u iibgeenayaan suuqyada magaalada kismaayo oo u jira ilaa boqol iyo labaatan kilomitir warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r j
waa tahay dhegaystayaal intaas aynoo joogeen wararka arrimaha bini'aadamnimada ee soomaaliya erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g iyo baraha bulshada sida facebooka iyo twitter-ka inta aana qodobada kale ee barnaamijka u gudagelin aan idiin soo qabto heesta ugu horreysa ee maanta aan ugu talagalay in aan ku bilowno barnaamijka waa hees cusub waxaa qaadaya fanaanka da-da yar zakiyare
qoqornaa ilwahadu qor taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigitama way qaadatee qoftu dhalada sanaha qorqornaa ilwahada qor taagana qabasha iyo qofton toosana qumanidu dhaqaaqo badhigiitama way qaadatay qoftu dhalada sanaha indhihii qabtaa lagu shoorsana ka shaqahayibtaa qiiraysana qadirbaasimeeya tuqaniisana indhihii qabtaa lagu shuursana ka shaqahayibtaa qiiraysana qadir baasimeeya tuqaniisana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana kumana haldhaa oo qadaf la'a khayrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana anigaa qiree qoftu fariidsana kumana haldhaa oo qadaf la'a khayrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana anigaa qiree qoftu fariidsana durmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga nacba durmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga nacba alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana
haddii aad joogto cadaado iyo deegaanada u dhow maalin walba raadiyaha ergow waxaad ka dhegaysan kartaa f m-ta idaacadda codka gobollada dhexe saddexda ilaa afarta galabnimo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa kamid a qandho aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay to diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ta ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruura aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayto kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa ku kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhego fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco khandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo ah indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii uu halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusan ilmaha si uusan ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahayta oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusan cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inaysan jadeeca damba ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed oo dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba ma tarayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya waa tahay dhegaystayaal heestaas intaa inoo joogto aan inoo soo qabto qodobka ugu horeeya waxaa la sheegaa in waayadan dambe ay wax badan iska bedeleen dhaqan ahaan waxyaabo kala duwan waxaa ka mid a guurka waxaa ka mid ah asaawaha waxaa ka mid a doonista gabdhaha qofba si ayuu u arkaa in habkii hore uu fiican yahay qaar waxay u arkaan in habkan dambe uu fiican yahay qaarkood waxay u arkaan in qaabkii horena uu wax ku fiicnaa habkan cusub ee hadda tiknolojiyadda la socotana ay qaab ku fiican tahay wariyaha reediyow ergo cabdirasaaq haajirow ayaa la kulmay cadceed sheekh doon wuxuuna ka waramayaa waxyaabo kala duwan oo ku saabsan bal dhaqamada isbedelay marka laga hadlayo dhanka guurka haasaawaha iyo doonista iyo weliba tiknolojiyadda cusub iyo waxyaabaha ay soo kordhisay iyo dhibaatooyinka ay wadato wuxuuna yidhi annaga waxaan lahayn dhaqan isu abti iyo isu awoowe iyo isu eedda ah oo qaabkaas loo raaco oo gabdhaheenu yihiin gabdho qarsoon oo la arko bisha mar ama laba waa xilligii forsambal cadceed sheekh doon diiriye ciif loo kale waayo xilligaas waa oday afraad waa oday afraad waa qarnigii adiga labaad meelahaas den haddii lasoo dhaafay waxaa gabdhaha lagu kala guursan jiray maqal doonid iyo weliba xilliga sida caadadta jilaalka aa gabadha la ishaari jiray roobkana waa laga dooni jiray cidda dhashay waa yareed ma jirin xilligaas hore oo afarta afac ka horeysa wax xoogow laga xishooday ahayd gabdhaha waa waa waxaa la dhihi jiray dhabar garaac iyo gabadha haddii carooto oo kale oo adigu waxay ahayd gumaysi qaab gumaysi u eg oo ciid loo soo xambaariyo wax weyn oo ama jawaan ama maro ciid loogu xambaariyo marka la soo celina ama ciddeeda soo celinay dhaqan kale oo qaab daran oo dhinac socday oo gabadha haddii xumaato dhaqmi weyda ama dhimato la yidhaha xoolihii laga bixiyey sidii geelii iyo qorigii iyo gamaankii faraskii ha la ii soo celiyo oo aan la eegin wixii ay dhashay iyo sidii loo dhaqmay loo soo celiyo kaas horta qaab daradaas oo cuskanaay xilliga hore adiga waxuu ka fiicnaay ismaqalka iyo kala doonidda iyo is-aqoonta abtiga eedada iyo awoowaha qaabka laysu yaqaan dhinacaasuu ka fiicnaa oo gabadha lagu ogaado meel waxay ahayd dhaqan aad u degan bay ahayd waxaa soo bilaabatay dhaqan xoogow daanka go-ana oo masaafo oo kale masaafo oo kale gabadhii inay u ekaato dhac ciddeedii laga dhaco si mushabaha lagu qaato oo inta kuba isgiyo waxaas la qaato adiga waa waa hadda ka hor siddeetan lixdan toddobaatan sano kale way xilligaas markii waxaa dhinac socda ilbaxnimada dawladnimada xilligii aada maqashay heesihii ahaay quruxda yaanu leenahay qalabka yaanu sidanaa oo kale dhaqanku waa xumaaday gabdhihii magacyaa loo bixiyo makariyos iyo qaabdaro madaxa ay koob bakeriya saartaan iyo hasaawaha la samay jiray berigii hore sidee ahaa ka hor guurka sidee la isku xodxodo jiray laba in la doono gabadha oo ciddeeda la weydiisto maya oo oo oo inuu ninkaasi shukaamiyo gogosha ugu yimaado wax badan sanad iyo laba sanad iyo laba geed duggi la tago la heshiiyo kabacdina loo noqdo waalidiinta iyo doonitaanka qaabkaasay xilligii hore haasaawuhu joogi haasaawihii hadda haddii aan xilliga la tashanno hadda jira markii la soo gaaray maxay labaatan lagu daray soddon waa konton sano waay waa haaf qarni haaf qarnigaas waa xilligii dawladdii oo hadda naga dhacday iyo xilligii civil walka wax laga laqanyoodaa ii muuqda oo qaab darro ah oo furiin badana oo xushmo la-aana oo gogol la-aana oo doonid la-aana inkastoo aan nahay dad sharciga islaamka ku dhashay ku dhaqma haddana culummadeenii mar walba na leedahay gabdhuhu dooniday ku fiican yihiin qaarnaba qababa haddii la masaafeeyo inaysan mehersanayn waxaa nagu soo bilowday magacyo la yidhaha horgal gabadhii wiilkii inta basareeyo dharbaaxo iyadoo uurla in la aqalgeeyo oo meherka iyo uurka uurka hormaro dhaqamadaas hadda nagu soo kordhay waa qaab daran yihiin midkaan hadda oo oo oo oo aan hadda joogno oo oo kow iyo labaatanaadna aniga waxaanba qabaa inaan kaas iskaba dhaafno oo aan isku tillaab marino barkee haddii aad aad uga fiirsato waa afar iyo toban jir waa saddex iyo toban jir naagba umecko cunug ma qaadan karto haddana waxaa lagu leeyay hebelaa soo furay hebelaa aa- aa guursaday hebelaa doonid hadda maba jirtaa isleeyahay Haya.
yacni ma xeshoodkii waa sii dhammaanaa taasna waa dareensanaha meeshuu ka yimid waxuu ka yimid eh, isku day isku day eh, eh, ajnabiyu ka yimid Haya.
iyo filimadan mobiladan waxaasuu ka yimid xishood la-aantani inaan gabadha waxba u qarsoonaan marka gabadha waxay qaali ku tahay inay shushuban tahay Haya.
oo oo damtaa istiraa yaa mar taabtatan Haya.
ay qaali ku tahay Haya.
ee haddii mar oo oo oo isla isla yacdo Haya.
oo qaab dara timaad oo surwaal muuqda iyo dirac qaab daran iyo madax bannaan iyo ee, ee, ee, waa qaaliga waa ka baxaysaa Haya.
markii waxaa la yidhi gabar waa asturan tahay ee, waa sugto wiilna waa socdo waa gabar doone haya Ee, ee, ee, haddii ay marsaas noqon weydo oo ay noqoto xoolo suuq la keenay oo isku yacyacsan oo geel iyo lo iyo aris isugu dardaran yacni ma ogi sida ay noqon doonto Ee, qarnigan ilaahay naga badbaadiyo Ka hor- ka laba hor- dh- laba dhaqanaa isdhinac socota annakii oo nool oo dhaqamadaa soo marnoo naqaan Haye.
iyo dhaqankan qaabta daran oo ay keentay ee, ee, internetkan iyo mashaakilkan websityadan waxaan oo qofkii madaxu ka muuqanaa intii kale waxuu ka yahay xataa ee, ee, ma oqon karin Haye.
waa la yaab aad sheegaysa waad dhalishay dhaqankan maanta iyo hasaabaha maanta iyo guurka maanta Een, kii horena waa adigii yidhi een, meelaha qaar wuxuu ku lahaa ee, ceebo sida Daloolo- in- daloolaha.
Ah, sida in gabadha wax loo xambaari jiray marka la ciqaabay ciid oo kale xataa in la dilo Ya, waaya Een, laakiin marka aad fiiriso labadooda yaa faa'iido badnaa wallahi aniga waxaan is leeyahay horta gabar sideedaba waxaa la yidhi god ha ku jirto ama gu ha guursato guri ha kaaga jirto waa waalidka marka gabadhu qaan gaarto wixii ka dambeeya waalidka horta xilma ka saaraa Haye.
waxaa ka saaran inuu meel ku ogaado sidii hooyadeed loo helo loo asturo loo asturo Haye.
haddii ay mar halkaas dhaafto oo maanta aado booqasho meel hebla oo berri aado dooqasho meel hebla oo saa dambe aado waaba tahriibay Eh, saakuunna ayba tiraaba anugu xoolana ma aqaan hilibna ma aqaan waxna ma lisi aqaan dhaqanna ma aqaan Eh, labadan waalin waxay sheegayaanna ma ogi Haye.
ani waxay ila tahay in cid la timid Haye.
oo oo oo qofkaasi inuu siira yahay Haye.
bal yaa arkoo maqlay laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah waxaa maqlee wiila waxuu ku bartay gabar ee, ee, website internet Ay.
iyo kuluubyo Ay.
waa way isku barteen Ay.
waanay isguursadeen Ay.
in allahu maca saabiriin yaa dhalay horta Haye.
intay u socotaa intay ka timid Haye.
ah waa yaab waayo Ee, ee, ee, waa raafjiid ma ogin wax lagu dambaynayo Adow, ee, Laakiin- calcadow internetkan iyo waxyaabahan ee, hadda lagu wada xiriiro Hmm.
maxaad ka aaminsantahay waa fiican yihiin Haye.
waanay xun yihiin Haye.
waa isdhinac socdaan Haye.
laakiin waxay kusoo keeni doonaan lama oga Haye.
dhaqankan ma lihid adiga Haye.
geelii ma lihid lo-dii ma lihid aqalkii labaderyaanlahay ma lihid aloolkii ma lihid laga soo bax Haye.
la yimid hadda waxaan haysanaa muddo konton sano aan dhannayn ee ilbaxnimadan internetkan websitekan gabaraan ku barta Haye.
yaa dhalay horta aniga weydiiyey Haye.
haa su-aasha aan kugu soo celiye sorwariye gabadhan aan ku barneen iyo internetkan horta yaa dhalay carab iyo cajab waa la isguursan karaa Haye.
laakiin waa yaab Haye.
guurku waa fujiid abti aw gabadha marka lagugu meheriyo caawo ayay gabadha hooyadeed hooyada ay noqoneen Haye.
adiga hooyadaana gabadha hooyadeed ay noqoneen Haye.
abtiyaa imaanaa adeeraa imaanaa awowaa imaanaa sodahaa imaanaya sodogaa imaanaa yacni dadkaas wuxuu noqonaa dad mushakal ah oo fir ahaan isxidid jiidanaya Haye.
haddii mar qofka aananba ogeyn wax dhalay waa cajiibay leedaho dhinacaas waa ka cun tahay dhinacaan dadkan beautifulka qurxoona is-cadeeye aan ku baranaana inay fiicantahay ila tahay Waa sidaas.
waayahay Een, waxaad ka warantaa marka een, haasaawihii marka laga soo tago ee, gabdhihii hore sidee loo doonan jiray gabdhaha waxaa loo doonan jiray horta waxaa isfariiqiin marka hore gabadhaas xagga fadhida oo gabadha dhashay iyo aniga oo adiga ku dhalay aa isniqiin Haye.
waxaan isu niqiin hebel hebel hebel hebel Haye.
gabadhii waxay noqotay xilaqaad Haye.
aniga waa kaa soo doonan waxaan ku idhi walaal macaane gabadhaas waxaan rabaa inaan kaala wareego wixii haragaana aan kaa siiyo Haye.
meeshaasaad igu aqbali jirtay oo dhihi jirtay haragadaas marka saddexay u tartamayso Haye.
midda hooyo midda aabe iyo ee, ee, ee, ee, ee, ee, midda cidda Haye.
wax yacni dad xurmaaha isusurin oo gadow ah aa kala dooni jiray Haye.
gabadha si laba siyaa loo dhisi jiray cidda guriga hooyadeed in lagu dhiso hay sida inan layaal ama mindhisma oo kale hay maya oo lala wareego ee, ee, ee, oo ciddaasi dhisato Mhm.
qaabkaas xurmadaa oo la ogaaday inay meeshaas gashay oo oo gabadhaasi ee, bacdal guur hay haddaanay ka hor dhiman qaabkaas u karaamaysan tahay aa lagu kala doonan jiray Haye.
maya xilligii hore aan kuu sheegayo ama dhabar garaaca ama mara ku ridashada oo hore oo oo oo oo oo haddii xataa gabadha la shukaansado Haye.
oo lala baxo guriga layskama geysan karin hay mara kuridashadaas iyo dhargaraacas maxay yihiin waan waxay ahayd xilligii bidaa'igu cajiibka xoogga Haye.
yacni inta afar ku nimaad inaan gabadha ama go' ama jawaan mara ku ridano Haye.
oo xagga la tagno Haye.
kadibna aan niraa waana raace waana raace by force xoog Haye.
kadibna taa lagu mehersado Haye.
waa xilligii hore waay gabadhii reerka u joogtay baa la haa qaadanaya haa waa la qaadanaya Haye.
xoog marka xilligaas waa lasoo dhaafay kow laakiin haddii la yidhaha ee, shalana midaa guursaday waa furay daraadna midaa guursaday waa furay furinku xataa ceeb u ah waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu weli ku guda jiraa haddii aad doonayso inaad nagala qayb qaadato barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda ergo waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labaiyo toban meel kastoo aad ka joogto dalka mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nala soo xiriiray waxa ay dalbanaysaa heesta dhiindhiin balse marka hore codka gabadha aan idiin soo gudbiyo kadibna waxaa ku xigi doonta heesta dhiindhiin oo ay wada qaadaan fanaaniinta kiin jaamac iyo weliba marwaan
magacayga waa salmo qodoobta magaalada cadaado waxaa dhihi lahaa raadiyo ergo waa mahadsan tahay marka u horeysa marka labaad dhihi lahaa raadiyo ergo barnaamijka axadda barnaamijka maaweliba axadda waan jeclahay ani aada ayaan uiisa waxaa dalbanayaa heestii mro heestii murawayare iyo tiin jaamac oo ahayd dhexda dhiin yarta dhiindhiin dhexda dhiindhiin yar- yarta dhiindhiin ee inta ayaa hal iisoo daayo insha allah arbacada yaa insha allah hal iisoo daayo tiin hadda waad mahadsantihiin radio ergo maxaa markasta waxaa dalbanaya heestas yarta dhiindhiin dhexda dhiindhiin oo murawayare iyo amro tiin jaamac aad ayaana umahadsan tahay oo kaa mahad celinaya mahadsanid hadde radio ergo
yartu dhindhin dha'ayo waxadhigay asal dhaladay dhaqan xidhiidhay idhex qaadee kala yara dheeldheege yarku dhindhin dhigii u roonow amba dheegow kahaama dheeri soo dhowaadee kala yara dheeldheege yartu dhindhin dha'ayo waxadhigay asal dhaladay dhaqan xidhiidhay idhex qaadee kala yara dheeldheege yarku dhindhin dhigii u roonow amba dheegow kahaama dheeri soo dhowaadee kala yara dheelle nafjacay dhibin oo dhankaga laguma dhaafay dha'ayahayga Dhindhin, yartu dhindhin, dhindhin, dhaxdu dhindhin, dhindhin. amba dhow jeer u dhawaaqo iga dhaqaaqdo dhegaysa weyde dhindhin yarku dhindhin dhindhin yamna dhindhin dhindhin nafjacay dhibin oo dhankaga laguma dhaafay dha'ayahayga dhindhin yartu dhindhin dhindhin dhaxdu dhindhin dhindhin amba dhowr jeer ku dhawaaqo iga dhaqaaqdo dhagaysan weyde dhindhin yarku dhindhin dhindhin dhamna dhindhin dhindhin idibda aysiyo dhulkoo barwaqa haadhahaaga waxaan iyo midab dhalalahaa oy dhibicda aysiyo dhulkoo barwaqa hadhaaga waxaan iyo midab dhalalahaa midaan ku dhaafsado hooya may dhalin midaan ku dhaafsado abba muu dhalin hehe dhindhin yarku dhindhin dhindhin dhammi dhindhin dhindhin xalku dhindhin iyo midab dhalala midab ku dhaafsado hooyo may dhalin midab ku dhaafsado aabba muu dhaline dindin yartu dindin dindin xalku dindin dindin kulli dindin haddii aad joogto gaalkacayo goldogob ama bandiroley raadiyo ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo hayaan mawjaddeeda f m-ka ee dherarkeedu yahay siddeetan toddobo dhibic siddeed
waa tahay dhegaystayaal weli barnaamijkeena maanta ayaynu ku guda jiraa qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aan ku horeeyo sheekada lama huraan qaybteeda saddex iyo tobnaad ayaan maanta idiin soo gudbinaynaa waxay xambaarsan tahay xiise gaara
kusoo dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambeyn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar haddaba ku soo dhowaada qaybta saddex iyo tobnaad ee sheekada lama huraan
si fiican akhriya qur-aanka ku dhawaaqa waree maxamed fadhiiso akhri subax baa inagu soo xiga galabtan aan galayna berina waa jimce haye ayaan iyo fardoosiyo way fiican yihin liibaano dhibka jooji fadhiiso akhriya qur-aanka ku dhawaaqa alaam tara assalaamu calaykum wacalaykum wasalaam haye soo dhowow saaka waa soo dheeraatay roob leh maalintii dugsiga la furay ayaaba noogu kaa dambaysee waan dhowahay macallin basbaas howl baanan kaaga maqnaa gartay waan ka xumahay xilli laysku yimaado ama laysi soo booqdaa ama la wada hadla maaha iga raalli ahow maya maya maya rooble wakhti kasta waa laysu imanaya oo wixii jiro waa laysu sheegayaa ee bal xaggaa inooga bixi ardada aan iswaraysanne waayahay bannaankana jooji haye waaya macallin basbaas waxaan kuu hayaa war farxad leh oo beryahan oo dhan odayaasha deegaanku ay hadal hayeen war khayr leh waad wadaaye adigaaba haye baliiwad haye horta khayr allaha ku siiye wax badan baad macallin ahayd oo aad tubcaano qur-aanka baraysay oo arday badanina ay kaa aflaxeen oo dibadda iyo dalkaba joogaan waa dhabtaasi khayr allaha ku siiyo aniguna kuwaas ayaan kami ka mid ahaa macallin basbaasow oo haddaan dagaaladii iyo qixii iyo jabkii iyo kala cararkii aanay dhicin intaa in ka badan baad isoo saari lahayd yaraantaadii aad baabad u fiicneed waxbarashadee mahadsanid hawaayahay gartay haye
hadalka aan kuula socdaana waa sidii aan u horumarin lahayn qur-aanka guud ahaan iyo gaar ahaanba cilmiyada kale waa arrin wanaagsan ee taa maxaa talo ah oo la hayaa sidii wax looga qaban lahaa arrinkaas waa arrin qorshaheedu hadda soconaya loona ballansan yahay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada tuulada islamarkaana wax loogu kordhin lahaa manhajka guud ee waxbarashada tuulada waa arrin farxad iyo hididiilo hor la igelinayso rooblo arrinta aad ka dhawaajisay waxaa taas weheliya sidii macalimiin kale oo dhigta maadooyinka xisaabta sayniska jogoraafiga iyo taariikhda loo heli lahaa hadda arrintaasi ma tahay mid sahlan ileen aniga waad og tahay oo inaan macallinka qur-aanka ahay arrintaasina ma aha mid sahlan ee sidee wax la yeelayaa ama dee la dhahaya bal ii sharax oo ii sheeg wax waa la ogyahay inaysan ahayn wax fudud macalin basbaasow si wax looga qabtana waxaa lagu ballamay in shir guud oo looga wada hadlayo horumarinta waxbarashada la qabto lagana soo wada qayb galo waa sax waxaan diyaar u ahay inaan qaybteeda ka qaato rooblow sidii hawshaa loogu guntan lahaa oo la isugu dhabirjabin lahaa waa arrin wanaagsan arrinkaad ka dhawaajisay marka taas ayaan kuula socday haddana waan sii soconayaa goorta ballantana waa lagula soo socodsiin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo liibaanow dhegeyso akhri qur-aanka rabshada jooji aradadayda ku wado liibaano waan ku maqlayaa hooy waayahay nabaday roblow waaye waryaa liibaan fadhiiso haye nabaday roblow waryaa liibaan maanta dhan waan ku arkaya ishaan ku haya galabta lagu faasixi maayo halkaasaad fadhiya haye caasha akhri sidaa ayaanoo kale u akhri waa fiicantay subax kor u qaada waa idin arkaya isha waa idinla socday rabshada iga daayay si fiican qur-aanka u akhriya haye haye khayr allah haydin siiyo
muxuubay hooyo ariga soo xiray waa habeennime hooyo baldaqso ariga soo xiray waayahay hooyo ma ogtihiin muxubiya tahliilow in macallin basbaas uu dugsigii dib u bilaabay hadda iyo wixii ka dambeeyena tahliil la geynaayo dugsiga qur-aanka wuu horay uga habsaamay intii dagaallada iyo istaba curadka lagu jiray hooyo anigana miyaanan dugsiga iyo qur-aanka la igeynayn maya hooye adiga muxubooy adigu waxaad ku filan tahay oo aad noo qabanaysaa adeega guriga iyo ariga oo aad la joogtid intaas wey adiga hawshaadu hooyo taasi cadaalad ma ahan in aniga hawsha guriga iyo ari la iraaciyo tahliilna keligiis dugsi la geeyo hooyo tahliil waa waa waa walaaltaa hooyo waana wiil wuxuu la tartamayaa wiilasha kale adiguse adeega gabdhaha oo ay guriga ka qabtaan iyo ariga iyo hawshaasaad leeda hooyo macaani ee ha ooyin ha ooyin hooyo hooyo muxubay ha ooyin maxaad la ooyeysaa
maxaan la ooyi waayo hooyo anigaba waxaan rabaa inaan gabdhaha facee ah inaan la tartamo xaqna waxaan u leeyahay inaan wax barto noloshayma ariraac iyo guriga hawshiisaan ku ekaanaya hooyo hooyo maad iyadana u daysid wax ha baratee gabdho badan oo iyadoo kale ah ayaa wax barta war adduunyada ilaahigay oo haddee haddaa idin jirtaa leedihiin bal yaa ariga la jiraya adeega gurigasa yaa gacan igu siinaya bal adduunyada ilaahigay idinku haddaa saa tidhaahdeen aniga yaa wax ila qabanaya hooyo kaltan ha loo sameeyo hawsha aniga iyo tahliilba qofba wakhtigiisa ha qabsado yaa muxubo muxubo taasi hadal ma aha inuu wiilku uu jikada kaltanka lagula sameeyo iyo adeega guriga maa hooyo taasi hadal gabdhaha hawshoodu waa wax la og yahay wiilasha hawshooduna waa iska caddaysee way hooyo muxubo hooyo taasi xaq ma ahan in tahliil markii hore siduu doono u ciyaaro markii waxbarasho la gaarana isaga keligiis la geeyo
war ilaahigay adduunka ilaahigay war waa aakhiru sabankii la sheegi jiray muxubbooy hooyo hadda ma waxaad leedahay adigaa anigaa saxa oo adigaa qaldan bala aan ku maqle maya hooyo macaan aniga kuma odhan waad qaldan tahay ee waxaan ka hadlay in anigana xaqa waxbarashada wax layga siiyo midda kale hooyo muxuboy miyaanu tahliil makhaayadda adeegeeda ka shaqayn wax kastoo aan suuqa uga baado miyaanu degdega ila soo cararin miyaanu gacan igu siin oo wax walba aanu ila qaban hooyo muxuboy tahliil waa walaalka ee udda waana wiilka keliya hooyo aboowahee waan jeclahay aad baan u jeclahay waxaan jeclahay inuu wiilasha aasaagii ugu horeeyo hooyo muxubba waa runteed iyadana ha la geeyo waxbarashada wixii howl ahna waan la qaybsanayaa walaalooyinow xildhalaa gartaa weynaa midda iyaga iga sixsan bal waayahay waatan allah inoo beriyo waynu ka tashan doonnaaye muxuboy hooyo waxaraha soo xidhay digaaggana oodda u adkay dabacaddeeyihii waad ogeyd habeen horisu u galay waayahay hooyo adna tahliilow hooyo dadkaa taagan gaaska ka gad kirliyaashana dabka iisaar shaahu ku hadhay khayr allah idin siiyee aniguna hooyo haween muran ka dhexeeya oo xaafadaha ah ayaan soo xallinayaaye waa idinkaas waayahay hooyo waayahay
dhakhtarow cunugeygii waxaan maalmahan ku arkay qandho badan runtii aad baan xaaladiis ugu walwalsanahay ii soo dhowee aan eege aad buu qandhaya nabaro jirkiisa ka soo yaacayna waan arkaa sidoo kale ma ku aragtay indhaha oo guduuta isla markaana ilmeeya bishiimahoo casaada iyo xanuun afka ah qufac iyo duuf badan haa calaamadahaasi waa kuwa lagu garto cudurka jadeecadda oo ah mid si dhaqso leh u faafaa waa cudur saameyn badan oo hawada raaca wuxuuna ku fida qaadashada neef ula socdo jeermiska cudurka markaa qofka jadeecada qaba uu qufaco amba u hindhiso iyo taabashada walxaha wasaqaysan wuxuu ku dhici karaa qofka da' kasta oo uu yahay balse wuxuu ku badan yahay carruurta uu yaryahay difaaca jirhkoodu waxa u nugul carruurtaan la talaalin iyo kuwa ay nafaqadarradu hayso ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano maxaan samayn karaa si aan ugu hortago jadeecadda cudurka jadeecadda ma laha dawo u gaara laakiin sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa in la tallaalo carruurta markay jiraan sagaal bilood hase yeeshee si looga xoojiyo dadaalka looga hortagayo cudurkan oo ku faafaya meelo badan oo soomaaliya ah waxaa habboon in la tallaalo dhammaan carruurta ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano iyadoo aan loo eegin in horey loo tallaaliyeen kale maxaa dhacaya haddii aan carruurta la tallaalin cunuga aan jadeecadda laga tallaalin wuxuu halis ugu jiraa inuu miisaankiisa hoos ugu dhaco si xadhaafa qofac iyo oofwareen indhala-aan dhegala-aan waxyeelo maskaxda gaadha iyo xitaa dhimasho tallaalkan diintu way bannaysay waa badbaado waa mid waxtar u leh carruurtaada waana lacag la-aan
waa hagaag saaxiibadana dhegaysanayo weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrband dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio ergodot o r g iyo weliba baraha bulshada sida facebook iyo twitter-ka waxaa inoo soo socdaa waraysi ku saabsan xeer dhaqameedka iyo weliba sida ay dadka soomaalidu macnaha waxyaabo badan oo ay leeyihiin ay ugu xaliyaan xeerkaasi ma aha mid qoran waa mid ka awow ka awow dadku ay iska dhexlaan laakiin haddana ma qorno isagoo aan qornayn ayuu jiilba jiilka ka dambeeya usii gudbin jiray balse marka hore majaajilay yar oo kooban kusoo dhawaada halkan oo la dhahayo maxaa ii gala dhibaato keena walaa hawaaye ardaydan waxaa waaye waa in laga joojiyaa waxyaabaha qaladka ah maxaa yeele ayagoo qaawalay qabaystaan qalad waaye markay hurdaayan indhahay isu qabtaan qalad waaye markay kuuraan waa iska duu waa la fiican yahay maxaa ku dhaca ninkan ilaaha mahad alxamdulilah adig takhtarkii weynaayo oo psychology iyo somayd haa horta ninka anigaa dhalay inta kaale kaalin marka wax barasha meel anan geeyin dugsi anan geeyin mala wax uu baranaayo male si aan yeel waa gari waay bal adiga ila fiiri arrintiisa ninkaan curdkaagi miya haa curudkii way haa
alcurad alawal waaya haa
alcurad alawal haa
شوف الدلغة كثير يا سانده آه دلغة أربع مرات أفر دلغة ما في كويس حتى هالحبو يا
dhibaataas wadankan wallaahi aniga waxaa waaye waxbarashada markaan soo baraya aniga kun sagaal boqol oo oodi ها dhibaatada ay ii geysa awgeed aan soo barta waxaan oo kale ما شاء الله
waxaan ku weydiinaa ها ninkan goormuu dhashay sanadkuu dhashay weydi asaga bal sanadkee dhalatay sanadkii habartay dhashaan dhash wax uu ogyahay male wax uu ogyahay male
dhibaata wada aa quest kow dheh Ah.
waxaan ku weydiiyo haye
xaggu tag bal sii jees khamsa kiilo gooryaan waaxid guudka dhegeyso iskool ma dhigata dug sare ma gaarti galaaskee gaarti form one bravo saa waxna wax yaqaan waabe haye form lax form dibi form geel ninkaan baadiyaa keentaa umalaha maya wax alla waxay wax la barashada markii la gaaraba waa kan asaan noqday soomaali wax ma bartaba kan jiniya wax bara wax aan soomaalida iyo amar loo bartaa kaliya dhegeyso in hadda wax lagu baro oo psychologiga cilmiga wax lagu baro dugsigan maxaa iga galay maxaa ka qabtaa adig waxba kama qabo usheeg maskaxdaada furdhe qalbiga furdhe ardayda waa badan tahay waa lagaa dabageynaa dhe intensif course aa lagu siinaa dhe dhegayso iskoolka si fiican lagu barayaa waa lagu boobsiinayaa arda badan lagu dhex geynayaa marka waxaan kaa rabaa indhahaada iyo maskaxdaada kulli fur waxaan axsanto maskaxdeedii fur ma dhimahayo
si fiican u maqal ya waaya Ah, maqlaya physicska ugu bilaabaya aad naftirkaada maskaxda inaa wax dhegaysataa la rabaa maal iskoolaadka hore iskoolaadkan isku mid maan nacam maal iskoolkan waxaa la yidhaha galaaska koowaad maxaa iga galay maxaa ii wuxuu jira ku magac dheryahay inta dhimata allah u naxariis aamiin xumaan ma ahan nacam
qalbi lagu dhuftay maskax waxaa soo baxaysa inta dhimata allah u naxariis aamiin yuh lagu dhufta arauhla yaahu dhuuni lagu dhufta hunguriweynina arka carana habarmaaji lagu dhuftay kaakina huudhaynaay xariif lagu dhuftay gayna dhoorre eftri kastuumo lagu dhuftay rijabetana alfalax nineteen tiyaatar lagu dhuftay shineemana alcuruba night club dacas lagu dhuftay saandalna koefeer forty one quufac lagu dhuftay hargebna xaaka one hundred ilaahay anaga koriyo waa physics haye xumaan ma leh dhibaato kalena ma jirto aamiin yaa rabbi waxaa loo baahan yahay ha inuu ardaydii wax la bartay oo jaahiliinta ahayn inuu xasuusan karayo in kale in la kala ogeysiyaa loo baahan yahay haddii uu xasuusto waa waxaa laga qaban karaa hadduu xasuusan waayona fii ammaan lahi waay waaya ya ma xuma waxaa ka mid a faadimo fiikoni cali cambulo khadiijo gorgoro sacdiya sag iga dheh axmed makaroni naciime naayaa yur batuula basaajo maryam marshibiyedi faarax musmaar cibaade cidiya dheer xaliime xaax xaawe xuux nuur burjiko jaamaca jakad kaltuuma kal iyo mooy shamso shaah iga dhiib qatra qalbi weyn saare saliid caddey nasra aniga miyaa farxiyo meeshi aawe shukri maafiyo maxamed buluketi arda abow isug duniya gadaal u weyn fawziya acuudu qamar qaala waqiila fardowsa fiinaale siraa semi finaal timira takfala weyn canab caadiyos xuseen xamxam xasan xiimaaye baarliin baq iyo biyo aasii feere weyn luula labo iyo habboonka jaanjirow dhunjulubjey
maxaad ku qosashay Waa- waxuu gartay maxaad ku qosashay dadkaasna waa aqaana aniga aa kuwa kuwaalay waa tahay dhegaystayaal waxaan filayaa inaad aad uga wada hesheen majaajiladaasi bal ma isku dayi kartaa adigu inaad majaajilo samayso welise ma majaajilaysa weli dad badan ma ka qoslisay noocay rabtaba majaajiladu ha ahaato haddii aad wax majaajilo ah hayso nala soo xiriir adigoo sheegaya deegaanka aad joogto iyo weliba sheekada aad hayso nooca ay tahay waa tahay dhegaystayaal sidaan hore idinkugu ballanqaadana kusoo dhawaada waraysi ku saabsan xeer dhaqameedka iyo weliba sida ay soomaalidu iskugu xaliso waraysigan waxaanu la yeelanay malaaq cali aadan wiir oo ah afhayeenka golaha malaaqyada ee degmada xudur waxaa la kulmay wariyaha reediyow ergo ee gobolka bakool maxamed xasan wuxuuna weydiiyey bal xeerkan horta iyo sida ay u isticmaalaan iyo inta uu soo jiray waana kan malaaqa oo ka sheekeynaya ee walibu amaarineni oo jarta lan intaaso sana atawilay qarnigi hore hayti darnagaas hore walibu ahani qof wilba qof walaaha ka dhagdaah geysyaw lango walaaha ka geysay jiima ha geysee lango walaaha geysay hoole ha ka geysee lango walaaha geysay dhulii adduunyo walaaha ka geysee lango wahda ka siye ee heerarka lahas geysay horta walibu ah wahba marka hore ee lan welba sanadkii lankoowiin walwarsoy lankooyal walan sheegi eraanu ee tababtalaadka geysay may buaha ee adad obooga saddexaad adilah ugaada lan welba oboojay walan sheege adoo yarta walaha kin sheege adduunya sallan dhagde beero sallan suubsade diriska sallan la dhagame salla araga jari haddii qofka walahweelmadan qofkun waa laaraga jaray sidii o walba laaraga jarayaa nabarjayki hore hata u hatee u ogaa laraaisaasa laaska geesahay ee ka odayhaan isin een dhaqankan oo hato waxyaabahan oo xeerarke oo lasku xukuma oo kala ee sahasiinkadeeri ma qoraalaha siinkadeerey sahasiinkadeeriisin waani deeray maaragna taarigahan hordalaan dadan qoraayay maaragna oo qoraale ho ho qoraalkan karaay malahayna daawooyinka haddii meelka dhammaadaan madii dhammaadaan wal qoraay ee haddii lamada lan walaay lamada qabiil mase lamada lan walaay keliyan wal qoraay walaay keliya la habiyaay dooraad may keliyinaga leeraay haanga haanga keliyina leeraay qoraalkaasa lagu akriisadaay haddii hanta la shaalqabeeta haddii qofba laga dhoy dhiiglangaadeeta walwalba taarajo ay waqtida oo isku qordaani santuwe isku galladaani haddii hadhowli ka murum la-allah hibalow geegisada loo helaay maylangaadili ka murum yaa la bahan ee tan oo xeerka oo aysan hata dadka dhatiyo yaala mase dadka isgali amba dadka oo ee wal hadii haska dhoway amba wal isku qaba isan maraasan ee nidaam oo degsano qorno oo een xeerarkiisan wal ka xukumaasan siin qorna amba kala nidaaman qornayna laakiin dadka dhanba la soo wada ogiyaa la sarahaw nidaamma qoran wali kumada lama qabiil haddii iska dhiyaan dhulba iska dhihi jareen qabiilhan iska dhihina male lamada qabiil haddii iska dhiyaan maymukumeermaanga marwelbalaay keliyan wal qore taaragjo la qore jeerka la qore maalintoo maaragna yeeta la qore tan taarag hantana wal qore diinyaangi maadi amba hal walkasal qore madanki lagaas maylu kurooge leere jamaa kujamaa siye sabti sagaal ahatumag adninkow saasa lakwada jeerarka lakatarsade guhin abtiis guhiwlow guhiwlow guhiwlow guhiwlow leere guhiwala dhiyan hataa maaragna haddii guushadaadahay digud abaradahay mis guha dheerayahay walka tiirahay ee qofka dee dhalashadiisba sida lan sheego oo kale yaa markii walmadahay lan sheegay lan qorade ee markii oo laha kutaaba maxkamado iyo meelo walaalaha qoraw ka odayhaan waxyaabaha isan xalliyaasano oo khilaafaadka eh ee qaabsan xalliyaasan haddii oo dad hasgala mase haddii oo qabiilo hasgalan meeliisan noogisan maraasan nooguunu maraan may baa lamada lan haddii isgalan mase qabiil isgala horta lan isgalan meelisa fadheedowka ballan helaana madoorana lana dhahaadiyu ani dhatiyo la galow ani naniiskiweeru ani meellama dhatiyo la fadheedow haddii hafiisjaroon hafiisda sheenu haddii hataa meel baadiya hataa suuliyalanka bahoona maaragna meelabel baryay kooye leere haddii daad hubaysan in hubkama la kooye kortaanga leere langwel hubkalaha kureede hal gori meelama ila kooyaw lanki gori la kooy intaas intaasa ganaanya leere ilan langisgalangaa madoota fudida walaniiska dhowaayan markaan madiada namankaangna doojo dheginsata namankaangna doojo dheginsata hadada mudilin hire ee waqtibada nagada leere markii oon walaago maaragna martaadaasi atio la gali aragan yaa maaragna yaa laka dhowaage walaagi oo lanki gardoran markaati lan raadiye haddii dhul iska haysadaan dhulka la seede haddii hoolo maaragna iska haysadaan hoolaha la arage haddii qofba lu eliyaan qofkuwa lu eliya la arage ee tusaale ahaan haddii oo dadka ee beer iska haysadaan mase war iska haysadaan oo kale ee qaabsayan maraasan oo laka shalbii kora maamada waliyaaskan maraanahe qaabkusuga beero hortasoo dhunti abalang nagee beeraana haddii aninan dal lahaa aninan dal lahaa leer marka walba la weydiiyey maaragna dad walaas walkuwa markaata ay haysatee leere lamaadlang markaati seendada leere langi markaati buuhil kooy isulisiye haddii markaati buuhilu ayon walan sulahe waroona maaragna wali bangyaale heer angyaala ee wali bangyaale maaragna walikaballamiyu sharuudgeedan jengaka go'aase lereeyo lambalang haysane go'aan la dhakada lanki intasa isin gibiisa luweele lanki biyoonka hadgubisa luweele lanki boodkan gubu masitegisa luweele heerba heeru ada dhoor heerooda leet wartab okay warta heerarshay haddii aad walnin ku faahfaahid iyo nay qaabkeedan shal dhasanta ha warta heerarshay may baa kiinku sheegay ee horta walinki heer heerlama goboodko leeraw mase kobola lagali warte mase biyo daleelika rogsanjee lamadan amala heerkisge basde iyoon seedayan ee kangaleed maybwaaha warti walimadorobl gooriyey nafiringe ee dhuunoolere hoobaad walkahalaayto gudaaje nafkirinkaas alakooqaade hoobaada banaanka walkahalaaytonu dibilka gooriyey sedijare lere heerkan sedijarke lakooqaade lamaadlan hadii meeliska galan ilo oo ilo koran bahaas oo ilo biyosheenas sedijare laka gale warti gudaajena maaragna ili warti ila wiin marka keliyin toojigma atiyo haddii ilambalan hel warta maaranga biima kooyan ilaa wiin dadki ilaska gal lanki guduska gal abtoomaska lanki guduska gal waneeyo langi maargne banaanka maargne iska galo saweeti hadalata hadahan goon meelilahan jiidi walaa iska galoon maargne way balata sida jalalata masnabkaale galuew mase sidna beringaw mase sidna boglu mase sidna malyong hadba sidii maargne heerka madaalada kibiyee la ka istimaale
xeerarkiye ma xeerar meelka qoranga ama kale heerar oo odayaalkii hor la ilaha ku deeray noocaas ilanka dhagamaaw maya heerar qoragun warta sharuudada ee qoranyin walan qoranayno ma kistimaalow langwelba ogi ariil ogdo langwin ogi hataa gobgoy baa keray hoobus heer galo adanka kooyta anius heer galyogi heer kahin rooy hayawobiyoy walaay la dhakaday buhalan hawshay baha aragay masowoojay baha aragay masisuu baha aragay haddii unug yaree wartan waror korotumaysantiisa markota heer buseeno qobode usuun ogi taasaana lanka dhagme dawladda baataa waliba leereey walaa ku fiirsatibu warow waro eedaata nidaamtoon dhatanyi aawa leyin hadagli leyin mayba leyin hadagleeg naftiislamagiyo badan shalbahe haano sagaali leere haano goba leere haano fatiira leere fatiirkilkinsheegow yogoora tawa leere magayaal baa laga leey yogoorkaas mudun wayba lagajeeda dadki warti lahay tirkaas haddii leyin ee sagaaladamaljeeda dadki warti dhooreeyo siweel siweel dadara ulool madiligodow dadanguweew tangaleen maaragna gobta ayaan lanka aawka hakigo maaragnayay marka saasa herarka nisdabyalan lambual kasaawna kase ini la qoro qoraalaka muujo meelkaasa nala dhakiya utuda badnay saasa jeelin haddii singeetin odayaalka oo deegaanka ee guddiyaal oo khilaafalingaya latiina ama kale ka guudhaan odayaalka wal allaale walaay dhibaatee kooy isla hadliyaasan ha odayaalka dalliyaan hadbalaanki walaha dheegiyaha sheege madbalaanki dhabka qaboo dadan weere madbalaanki walhali kulamoo dadan sheege yacni marka lamada dhan qabiil oo sahaysata wayb waa madaasa sahaysata guddi haanta wal gubiye inta kale sagaalisiye wali kunagadaanbaya guddilkaweele lang oo maarna daawdaasanka jarna haddii oolaliskahaysada hoolayo walanku fadaana haddii dhulliskahaysada dhulkusee walanku fadaana haddii aad walaalkada jarto walaalka dawoodo hayada weyti haysa walkoobiya arinteeda aada maarna go-aanay laakiin deere walaylka warsade laanka dhabanaaga hala jaraasa inta kale sagaalisieedka aadenka sheegadaana go-aan kooskeyin soor kooskeyin mayn qaadanang imay ku dhammaan antasaleyn
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
waa tahay dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa lasoo gaaray waxaan idiin soo qabanayaa heesta aan ugu talagalnay maanta inaan kusoo gabagabayno barnaamijka waxaa ku luuqaynayaa cumar dhuule heese fara badan buu qaadaa laakiin mid ayaan idinkaga soo xulay dhegeysi wacan waana tana qadar dhacay caalan maale qaladna waa la sixi jire labadaysu qalantana qaar kalaa dilayo isu qoonsadaa jira calaf lagama quusteen qaban qabadaan waday qormadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quustee qaban qabadaan waaday qormadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya wadna hadiga qaadiyo qalbiga ku tibay wadna hadiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheega qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheega qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesa quyar socod kalaafyaha markad luga qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesa socod kalaafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanja moodiyo qortiyo cabaryaha dhexdaad qalanja moodiyo qortiyo cabaryaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo qosool kiyo jaleecada markaan kugu qiyaasa ama kugu qadariya qosool kiyo jaleecada waxaan kugu qiyaasa ama kugu qadariya hablihii quraysheed qoonkii fardowsi hablihii quraysheed qoonkii fardowsi qofkii qofkii adig ku eegiyo qofkii qofkii adig ku eegiyo indhihii قايبي وبكو قشوعان انديك قايبي وبكو قشوعان
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio ergadot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada Erga waa ergadayni erga